madaxweynaha puntland doctor cabdiweli maxamed cali gaas ayaa shan iyo labaatanka oktoobar laba kun sideed iyo tobanka ka ruqseeyey ciidanka daraawiishta puntland sideed sarkaal oo ka tirsan ciidanka daraawiishta laga bilaabo shan iyo labaatanka oktoobar laba kun sideed iyo tobanka waxaa ciidanka daraawiishta puntland laga ruqseeyey sideed sarkaal oo ka tirsan ciidanka daraawiishta kadib markii ay ku kaceen falal liddi ku ah jiritaanka puntland iyo anshaxa ciidannimo kuwaasi oo kale ah gaashaanla sare jaamac axmed maxamed luujito gaashaanla sare maxamed cali qase gaashaanla sare maxamed ducaali maxamuud ayax gaashaanla sare cabdirasaaq aadan cali dhancad gaashaanla dhexe cabduqaadir jaamac cabdi dhalomuro gaashaanla dhexe maxamuud cali xirsi afgaab dhamme cumar aadan cabdi bolobolo axmed cabdulaahi samatar layli saraakiishan xilka laga qaaday ayaa loo aanaynayaa khilaaf soo kala dhex galay iyaga iyo madaxweynaha dowladda puntland doctor cabdiweli maxamed cali gaas sareeya gaas axmed cabdulaahi samatar layli oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada garow ee caasimada puntland ayaa sheegay in ay dhaawacyo badan kusoo gaareen dagaallo ka dhacay puntland balse weli la shaqayn doono ciidamada ammaanka puntland
sagaalkii fiidnimo oo ahada labaatan iyo sideedii bisha oktoobar labada kun sideed iyo toban cabdiweli maxamed cali gaas madaxweynaha puntland oo yidhi waxaan ciidanka bilayska ka ruqseeyey gaashaanla sare axmed cabdulaahi samatar layli isagu puntland wuxuu ka qabtay hal xil ah oo xilka madaxweynaha ah anigu puntland waxaan ka soo qabtay labaatan xil ayaa ruqsadaydu ku imaan kadhaa laakiin jaariyad guri qof uga shaqaysoo waa ku cayshay waa ku ruqseeyaa ma ahi shaqaale xataa qof kasta oo muwaadina wuxuu leeyahay xuquuq maxaan ku raahdaa iyo sharci haddii sharciga la waayo halkaas waxaan malaynayaa la talin la'aan inay ku timi aqoonla'aan inay ku timi waxaan kaloo ummadda u shaacinaya madaxweyne cabdulaahi yuusuf axmed saraakiil sare oo ciidamada ka mid ah oo ciidankii qaranka ah baa mucaarad ku noqday waxay tageen eref weyn oo kala soo dagaalameen weli waa ruqseeye ma odhan cadab muse janaraaclada muse jannada raxmaa allaha siiya isaguna sidoo kale ma maqasheen bulshooy sargaal hebel baan ruqseeye waa waxaan jirin cabdiraxmaan faroole sargaal uu ruqseeyey oo yiri waa ruqseeye oo lama arag xilka waa laga qaadi karaa shaqadana waa laga fariisan karaa arrintaa marka iyada ah arrin madaxweynuhu si qayru sharciya ugu tallaabsaday baanu aragnaa saraakiishan xilka laga qaaday ayaa ku soo aadaya iyadoo magaalada tani garowe ay ka socdaan kulamo ammaanka looga arrinsanayo iyo weliba doorashada madaxtinimada oo musharaxiinta qaarkood ay soo gaareen magaalada garowe iyadoo sideeda januari ee laba kun sagaal iyo tobanka la filayo inay ka dhacdo doorashada madaxtinimada ee puntland faysal xaji aws africa warsan radio baydhabo jannaay magaalada garowe